warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacanna subax wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirada difaaca iyo iskaashatooyinka oo dhaliilah u jeediyey rayla hodhinga xildhibaanka ceeldhaas oo daafuray deeqa waa deeqda lacagaha ee dugsiyada iyo soomaaliya waxaan idinkugu haynaa faahfaahin laga helaya qaraxyo lagu weeraray hooyga taliyaha nabad sugidda ee degmada dayniile gobolka banaadir magaalada muqdisho kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa toban iyo labada bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan bare ducaale iyo dhiggiisa horumarinta ganacsiyada yaryara simon jalongay ayaa madaxa mucaaradka rayla odinga ku dhaliilay dibadbaxyo uu sheegay inay gudaha wadanka ka bilaaban doonaan labaatanka bishani saddexaad ducaale iyo sidoo kale dhigiisa ah ayaa hoosta ka hariiqay in mister odinga iyo xulafadiisba isbahaysiga azimiyo ay doonayaan inay mudaharaad sameeyaan si looga mashquulo baaritaanada ku aadan qaladaada dhacay xilligii maamulkii madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta wasiirka difaaca ah ayaa tusaalooyin usoo qaatay dilal sharci darro ah oo markaasi la geystay iyo shakhsiyaad ah dalka laga masaafuriyey wasiirka iskaashatooyinka iyo horumarinta ganacsiyada yaryar ayaa dhankiisa xusay in mister odinga uu kaalin ku lahaa dhibaatooyinka sida dhaqaale xumida ee hadda dalka uu wajahayo
mambo yale tunajaribu kurekebisha sasa ni mambo ambaye alilete kupitia ile handshake, mambo ya mafuta, mambo ya chakula na hii mambo yote ni yeye alikuwa hapo katikati. Kwa hivyo akija hapa asikuje kutuletea kwamba hapo nyuma amepata maono tofauti, ndio sasa anatuambia tuandamane kwa barabara.
mudanaha deegaan baarlamaaneedka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer ayaa xaragga ka jiray barnaamij kharashaadka dugsiyada looga bixinayo arday dhan soddon iyo shan erahdae ardayda oo dhan soddon iyo shan milyan oo shilin cabdiraxmaan macaawiye ayaa qodobkani faahfaahinaya xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka ceeldhaas mudane aadan keenaan weheliya ayaa lacagta baasriga ee waxbarashada xafiiskiisa ugu tiragalay oo gaaraysa soddon iyo shan milyan xariga ooga jaray magaalada ceelnuur ee dhacda degma baarlamaaneedka ceeldhaas waxaana xafladda xariga looga jaray lacagtaasi kasoo qaybgaleen madax kala duwan oo ka kala socotay dowladda sare iyo midda countiga iyo bulshada qeybaheeda kala duwan xildhibaan aadan keenaan weheli ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in ardayda duruufaha kala duwan wax ku baranayaan la siiyo lacagta baasiriga isagoona macalimiinta ugu baaqay in xilligan adag aysan carruurta soo fiijinin lacagta maanta aan carruurta u qondayn iskuulka inay ku bartaan waa soddon iyo saddex milyan iyo shan boqol haddii ilaahay laga cabsado lacagtaas haddii si fiican loo isticmaalo soo ardayda receeldhaad si fiican uma gaaraysa soo si fiican uma gaaraysa marka waxaan baryey bishii toddobaadna waxaan ku dari doonnaa intaan inteed kale ilaahay hadduu yidhaha soddon iyo saddex milyan iyo shan boqol oo kale marka waxay isku noqonaysaa lixdan iyo lixdan iyo toddoba milyan soo maaho ilaahay markaan ka cabsana lixdan iyo toddoba milyan dhallinyarada iskuulka akhristaan oo secondary school ku jiraan soo ceeldhaas ma tooshaynaysa yah soo si fiican uma tooshaynaysa xisaabaa jirtay ogaada dadkii lacagtaan loo dhiibi sidii hore ma jirta xisaabaa jirtay ogo waa lisoo dabageli aniga ma doonaaya cunug ardiya oo reeceeldhaasa wakhtigan adag oy abaarta jirta oy dhibaatada ilaahay xag aas keenay ay jirta in loo eriya lacag la'aan oo iskuul waxaan maanta u joognana taas waaye wixii kale wakhti kaleaan ka hadli doonnaa marka waxaan rabnaa dhale macallimiintii waxaan ka codsani dadkii maskiimahay oo oon yawaadin inay ilmahoodii iskuul ka bixiyaan lacagtan waa lacag badan dowladdaa iska leh c d f bay soo marti tii kaloo countigana waa jirtaa ayadana waa la bixi waan ka waraayaa wixii kaloon dowladda guud ka keeni karnana waa ka keenaynaa waxaan inka codsani tafadal dadka a loo naxariisto ardidana a loo naxariista maxaa yeele dhibkaan jira waa dhib xag ilaahay ka imaaday dadka a loo naxariista macallimiinta waxaan ilee dhallinyarada wakhtigaan hadda la joogo maadaama wakhti adagi ah tafadalini cunug loo eriyo uu jirin lacag la'aan marka waa ku mahadsantihin ningapenda nishukuru kamati ya c d f kwa kazi ambayo mmefanya and now officially launch the elders the NGCDF, eh, the NGCDF Elders Bursary Award for secondary schools. Kwa hiyo kiwango ambayo mnaiona eh, secondary schools, colleges and universities. Kwa hivyo mnaiona, si ndio? Kwa hivyo I officially launch pesa taslimu mmeiona 33 million milioni 33 na elfu mia tano si kastaba ha noqotee mudane aadan keenaan weheliye ayaa toddobaadkii hore ay day ku heshiisa maxkamad cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxyo miine ah oo saakay lagu qarxiyey hoyga xaafadda saban saban uu ka degan yahay taliyaha nabad sugidda degmada dayniile waxaana markaasi ka dhashay khasaare dhaawac iyo burbur hantiyadeeda ware la helaya ayaa sheegaya in qaraxyada oo laba ahaa uu dhaawac fudud ka soo gaaray taliyaha nabad sugidda degmada dayniile iyo taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda dayniile cumar cabdi fidow iyo askar ilaalo u ahaa wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dad daris la ahaa taliyaha nisa ee degmada daynile ay qaraxyada ku dhaawacmeen kuwaasi oo la geeyey mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala degmada daynile ee magaalada muqdisho guriga ay qaraxyada ka dhaceen ayaa waxaa gaaray ciidamo iskugu jira booliis iyo nabad sugidda iyaga oo halkaasi ka sameeyey howlo baaritaana awa la weynan jirin dad ilaa iyo haatan loo soo qabtay qaraxyadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa markaasi ka qayb galay munaasabada lagu daahfurayay siyaasadda ilaalinta daryeelka bulshada soomaaliyeed ee danta yar ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyey ilaalinta dadka soomaaliyeed kuwooda danta yar isagoona ku dheeraaday waxa uu yahay daryeelka bulshada
ilmahaasi markuu intaa leegyahay baa la daryeelayaa waxbarashuu helayaa wasaaradda waxbarashada waata saddex kun oo macallimiina qortay wiilkaa yar waxbarasho markuu helo oo isagoo adag oo maskaxdiisa iyo maankiisa iyo jidhkiisuba dhisan yahay caafimaadna helay ee u weynaado buu wax soo saarayaa oo markaasuu cashuur bixinaya oo cashuurtiisa mid kale lagu daryeelay dalkan number one priority waxaa u ah amni horta amniga laga hadlayo hamoodina amni qaran xilligii la odhan jiray amniga qaranka la ilaalinaya waa lasoo dhaafay amniga laga hadlayaa waxaa la yidhahdaa human security waxaa laga hadlayaa badqabka badbaadada iyo daryeelka qofka soomaaliga ah oo maxaaba ciidan iyo loo dhisaa dayuurado haddiiba ay gaajo dilayso ama ayax uu calafkiisii ka cunayo waxaan rabaa inaan aada iyo aada u bogaadiyo aragtida wasaaradahoo dhami maanta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadaynu marti u nahay sida wadajirka ay uga shaqaynayaan kobcinta daryeelka iyo mataqaanaaye horumarinta muwaadinka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan isku xidhno higsiga fog ee dalkani uu leeyahay ee ku xusan qorshaha qaranka soomaaliyeed horumarinta qaranka qorshaha horumarinta qaranka wuxuu ku dhisan yahay oo udubdhexaad u ah aragtida la yidhaahdo yaraynta saboolnimada slaydiskii hadda farduusa ay noo soo bandhigaysay saboolnimo ma yarin kartid oo wax mataqaanaa maajiga ma samayn kartid haddii aanad ilmahaasi markuu intaa leegyahay soo daryeelin haddii aanad ka badbaadin inuu nafaqa darro u dhinto haddii aanad kharash iyo maal gelin uu xirfad ku yeesho
kooxa hubaysan oo watay bistooda ayaa xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku dilay nabadoon cabdi aadan siyaad oo ka mid ahaa nabadoonada gobolkaasi waxaana markaasi la sheegay in labadoonka la dilay xilli uu ka socday ama kasoo baxay masaajidka ramadaan oo uu kusoo tukaday salaadii maqhribka ee xalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kormeer ku tegay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wuxuuna sheegay in xukuumadda danqaran ay ka go-an tahay inay hoofnaan ku maamushay islamarkaasina horjoogtayso shirkadaha ku guulaysta adeega xajka ee sanadkan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa kula kulmay xarunta wasaaradda wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mukhtaar roobow cali guddiga maaraynta iyo maamulka xajka waxa uuna ka dhageystay warbixin ku saabsan hanaanka tartarsiinta shirkadaha danaynaya arrimaha xajka ee sanadkan maaraynta cabasho cabashada iyo sidoo kale khilaafaadka halbeega adeegyada xujayda soomaaliyeed iyo jaangooynta qiimo aanan culays ku noqonaynin dadka doonaya inay soo gutaan waajibaadka xajka ah ee sanadkani xubnaha aqalka sare ee faransiiska ayaa meelmariyey isbedello uu maamulka madaxweynaha dalkaasi Ama- emmanuel macron ku sameeyey nidaamka shaqooyinka looga fadhiisto waxaa isbedelladan oo muran dhaliyey ka mid ah shaqaalaha dowladda oo horey shaqooyinka uga fadhiisan jiray uga fadhiisan jiray lixdan iyo laba sano oo ay hadda markaasi kadib howlgal noqon doonaan marka ay gaaraan lixdan iyo afar sano galankii dambe shalay ay ahayd markii boqol sagaashan iyo shan sanataraac ay qorshahani codkooda ku taageeraan ku taageereen waxaa arrintani kasoo horjeestay boqol toban iyo laba xubnood oo sanatarada ka mid ah qodobkaasi dibadeed ee ugu dambeeyay warkii subaxood kala socoteen idaacadda saaifa mocodka gobolka waqooyi bari anigu waa xamdi gureydin akhrinayay maxamed axmed qaliifna farsameynaya talintan dib ugu kulmi doona warkan warka xiga nabad ahaan